magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa lagu qabtay shir looga hadlayay wax ka qabashada xalka waara ee barakacyaasha galmudug shirka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro maamulka gobolka galgaduud iyo qaar ka mid ah madaxda degmooyinka galmudug wasiirka qorsheynta galmudug axmed cali maxamed ayaa ka waramaya ahmiyadda shirkan aada bay farxad noogu tahay inaanu muddo halkan aan u fadhino qaabkii qorshihii aan u deji lahayn habkii looga bixi lahaa i d b ska long time iska ah oo muddo dheer iska jiro i d b in loo helo xal waara in loo helo hanaankii qorshaha iyo doodeedii inaan halkan muddo aan u fadhinay waxaan aada ugu faraxsanahay inay dhammaan qaybihii ay qusaysay ay shirka ay wada joogaan waxaan aada ugu faraxsanahay inaan dejin doono balaankii rasmiga ahaa oo stateka maaragtay uga bixi lahaa hanaankaas inaan halkan kusoo bandhigi doono oo ku diyaarin doono gudoomiyaha gobolka galgaduud cilmi cali geney iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka galmudug ayaa soo dhoweeyey shirkan
barnaamijkana waxaan leeyahay waa barnaamij noo marnaa annaguna haddii aan nahay galmudug waxaan ku daalaynaa inaan qaybta aan leenaa ka qaadano wasaaradda galmudug iyo wasaaradda federaalkana waxaan leeyahay waa mahadsantiin sanka runtii muhiim buu noo yahay degma ahaan barnaamijka halkan looga hadlayo xalka waara ah loogu sameynayo dadka ay dibiyaash ku nool caabudaa waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ay dibiyaashu ay ka jiraan dad kaabanku ay ka jiraan dad badan oo soo barakacyaalna ay ku nool yihiin oo qiyaastii ku dhadhow boqol kun oo ruux insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in ay dad badan oo dadkaas ka mid a ay jaanis ka heli doonaan barnaamijkan asaga markuu hirgala hadduu ilaaha yidhaahdo waana annagana degme ahaan waxaan diyaarinay waxyaabihiina looga baahnaa wixii hadda nagu dhimanna waa sii diyaarin doonaa sida dhulkii oo kaleeto asoo documents oo dowladda hoose ay leedahay oo diyaarsan meel ku habboon ah waxaan mar labaad rabaa inaan ka mahad celiyo kulankan oo maantan ay nagu soo biireen madax sarsare oo ka socota hay-adaha yuanka ka maamul caasimad ahaan muhiimad gaar ayay noo leedahay kulankan maantana madaxda waxay indhahooda kusoo arkeen barakacayaasha iyo nolosha jirta iyo meelaha ay joogaan waxaan la diyaarnahay annagu cadaad ahaan wax walba oo lagu gaari karo xalka waara dadkaas qaxootiga lagu gaarsiin karo waxaan ka qaadana dhinac walba nooga aadan amniga sidii bulshada loogu dhex dari lahaa dhulkii aan awal diyaarinay waxaa kaloo annaga noo dheeriyo horma in ilgaarana lagu fiiriyo saacad walba waxaa imaanaya qaxa ku saabsan dadka shabaabka soo barakicinayo kuwan hadda aan halka waara u sameynano soo horreeyey kuwo kale ka daba imaanaya annaga ka maamul degma ahaan gaalkacyo gobolka midug waxaa ku nool qaxootiga ugu badan lays odhan karo gobolkan ama gobollada dhexe waxaan u diyaar u nahay inaanu gaarsiino halka waara si ay bulshadooda uga mid noqdaan
si kastaba degmooyinka galmudug ayaa waxaa ku nool barakacyaal badan oo aan haysan adeegyada aasaasiga ah ee bulshada